إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله diintan islaamka ee ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey iyo fariimaha cilmiga ee qaaliga ah samada inooga yimi ilaahay subxaana wa tacaala inoogu soo dhiibay nebigeeni moxamed waxay u timi qofka muslimka ah in loo ilaaliyo diintiisa iyo caqiidadiisa in loo dhowro caqligiisa iyo garaadkiisa in loo xifdiyo akhlaaqdiisa inaanu lumin waktigiisa iyo cumrigiisu oo uu kaga faa'iidaysto wax nafci adduunyo iyo mid aakhiro u leh wax ilaahay subxaana wa tacaala u dhoweeye raalli aanshiisana u sababa waxyaabaha diinta islaamku ay ku ilaalisay qofka muslimka ah diintiisa akhlaaqdiisa wakhtigiisa iyo cumrigiisa waxaa ka mid a inay ku dhiiri gelisay inuu la rafiiqo lana fadhiisto dadka fiican inuu ka qayb qaato oo uu tago fadhiyada iyo golayaasha lagu hayo khayrka iyo wanaagga iyo inay uga digtay qofka muslimka ah meelaha dadku ay ku kulmayaan ay isugu imanayaan ee lagu hayo shar iyo dembi wax nacdasha ilaahay sababa addoonkana ilaahay subxaana wa tacaala ka fogeeya majaalista iyo fadhiyada wanaagsan ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay kuwa ay yihiin waa kuwa wanaagga la ysku farayo oo dadkaa wada joogaa wax wanaagsan ay isu sheegayaan ay isku waaninayaan ilaahay subxaana wa tacaala la ysku xusuusinayo lagu salliyaayo nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam hadal wanaagsan dadka fadhiya ay ku wada hadlayaan oo quluubta isu soo dhoweynaya dhaawac iyo waxyeelana aan u geysanahayn waa fadhiyada dadka lagu heshiisiiyo ee xumaanta dhex taalla meesha lagaga saaro quluubtoodana la ysugu soo dhoweeyo waa fadhiyada la ysku waaninayo khayr oo dhan oo ay ka mid tahay in dadka baahan wax la taro oo wax la sadaqadaysto fadhiyada noocaasa ee hawsha ka socotaa taasi ay tahay waa fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay cidda fadhiisatee ka qayb qaadatana ilaahay subxaana wa tacaala uu jeclaanayo ajar weyn oo qadarkiisa ilaahay inuu yaqaanaana qofkaasi uu ka helaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas khayr haba yaraadee kuma jiro fadhiyadooda iyo shirarkooda iyo faqooda iyo isu imaatinkooda ilaa saddex arrimood in fadhiga iyo shirka iyo faqa iyo kulanka lagu hayo mooyaane arrinka koowaad waa in sadaqad la is amraayo mid waajiba sida sekadii oo kale ama mid sunno ah oo dadka muslimiinta ay isku waaninayaan inay wax la baxaan walaalahooda baahan ay wax ku taraan arrinta labaadna waa alislaaxu bayna annaas waa fadhiga dadka lagu heshiisiinayo xumaantana lagaga saarayo wanaagna dhexdooda lagu dhigaayo quluubtoodana la ysugu soo dhoweynayo arrinka saddexaad waa in wanaag la isfarayo waajibaadka ilaahay addoomaha uu saaray baa la ysu sheegaya wixii xaaraan ahaana waa la yska waaninayaa si guud iyo si gaaraba sida gaarka waxaa ka mid ah wixii ku saabsan fadhiga aadaabtiisa iyo axkaamtiisa in la isxusuusiyo wixii wanaag ahee dadka fadhigaa fadhiya ay ka tegeen in inta kale ay u sheegaan wixii xumaana ama khalad iyo gaf sharciga ilaahay ku ah ilaahay addoomihiisa aan u ogolayn oo dadka fadhiga fadhiyo qaarkood ay samaynayaan ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdo in la yska waaniyo oo la ysaga digo fadhiyada noocaasa qofka ka qayb qaata iyadoo niyadiisuna ay wanaagsan tahay oo ilaahay daraaddii ay tahay ajardoon uu yahay allow dhowaanshana uu doonayo ilaahay wuxuu uhi waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima qofka arrimahaa sameeya sadaqada la ysfarayo wanaagga la ysfarayo heshiisiinta dadka iyo in quluubtooda la ysu soo jiido oo la is-afgarasho la dhex dhigo ilaahay daraaddii qofka u sameeya waxaanu siin doonaa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala ajar aada iyo aada u weyn allah baa weyn subxaana wa tacaala waxa allaha weyn uu sheegay inuu yahay wax weyn waa waxaynaan inagu weynidiisa suuraysan karin qadarka uu leegyahayna aynaan sawiran karin waa ajar ilaahay subxaana wa tacaala weyni uu ku sifeeyey xadna aanu u sheegin maanta fadhiyada noocaasa waa fadhiyada dadku ay ugu yar yihiin waa idinka arkay hudheelada sida loo fadhiyo iyo fadhiyada hudheelada waxaa lagu hayo inta badan waa idinka arkay maqaaxiyuhu siday u camiran yihiin iyo inta badan fadhiyada maqaaxiyaha waxa ka socda waa idinka arkay dadku siday ugu badan yihiin suuqyada waa idinka arkay marka lagu baaqo shirarka reeraha shirbeeleedyada sida wax walba loogu huro wakti iyo maal iyo xoog intaba iyo sida loo soo camiro dadku ay isugu yimaadaan haddaad garab dhigto fadhiyada kale ee khayr inuu yaallo la hubo dad yimaadaa waa jiraan laakiin dadku uguma badno siday ugu badan yihiin fadhiyadaasi kale waxaad u fiirsataa duruusta masaajidada ka socda dadku sida ay ku yihiin haddii muxaadaro masaajidka laga gelaayo haddii waano lala kaco qadar daqiiqadaa soconaysa waxaad u fiirsataa xalqadaha qur-aanka kariimka lagu barto ee ka jira masaajidada waxaad u fiirsataa dadka haddii loogu yeedho fadhi sadaqadeed wali waba halkaa isu yimaada ciddaasaynu isugu yimaada ciddaasaynu caawinayna ama arrinta noocaasa ayaynu tabaruc iyo qaadhaan ilaahay daraaddiya u ururinaynaa dadka in fara badani warkaasi dhagahooda markuu soo gaadho waa ka gabanayaan inay soo camiraan oo ay yimaadaan iska daa fadhiyada cilmiga iyo duruusta lagu baranaayo iyadaynu ognahay qof waliba baahida aqoonta diineed uu qabo maanta dadka fadhiya dadka kale marka loo eego tiro aada u yar bay noqonayaan arrinta noocaasi walaalayaal waxa ay tilmaamaysaa sida iimaanku uu u daciifay iyo sida qafladdu dadka quluubtooda in badan ay u qabsatay iyo sida dadku adduunyada ay ugu foogan yihiin ay ugu soo jeedaan aakhirana ay u ilaabeen aanay u xusuusnayn qofku inuu jeclaado fadhiyada khayrka lagu hayo iyo waxaa addoonka sahay aakhiro u noqonaya ilaahayna u dhoweynaya waxaa sababayaa waa iimaankiisa marba qadarka iimaankaagu uu leegyahay iyo heerka uu gaadhsiisan yahay bay leekaanaysaa inaad jeclaato fadhiyada khayrka iyo wanaagga lagu hayo oo aada macaasato oo kuwa kale ee dadku ay camirayaan intaad ka timaaddo fadhiyadaasi aad ku sabirto oo aad u adkaysan karto muddo dheer inaad fadhido taa waxaa tusaale u ah saxaabadii rasuulku ridwaan ullaahi calayhim khayrka iyo wanaagga aada bay u jeclaayeen dadkay rabeeyeenna sidaasay ahayn cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu shaqiiq ibnu salama wuxuu yidhi wuxuu nawaanin jiray khamiis kasta waxaanu ku nidhi haddaad maalin walba nawaanin lahayd arrintaasi aada bay u fiicnaan lahayd waanaanu jecellahay wuxuu ihi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canh arrinkaa wax kale iima diidayaan hadda ma aha xalqadihii iyo fadhiyadii cilmiga kuwaasi mar walba waa iska socdeen waa fadhi waano muxaadaro isxusuusin ilaahay la isxusuusiyo daarul aakhira waxaa i diidayaa waxa uu yahay oo qura nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wax kale iima diidayaan inaan waanada joogta idinka dhigo waanada waa noo xilliyeyn jiray waxaanu yidhi waxaa ii diidaya inaan joogto ka dhigo waxaan diidayaa quluubtiinnu inay ka soo istaagto nafihiinnuna ay ka daalaan oo ay tufaan saasay fadhiyada khayrka iyo wanaagga u jeclaayeen dadkaa hore wanaagsanaa iimaankoodaa gaadhsiiye qofka haddii iimaankiisu uu daciifo daqiiqadaha kooban ee uu dhegaysanayo waanada muxaadarada darsiga ayaa waxay leeyihiin sanado oo kale waxaa laga yaabaa laba saacadood hadduu kula sheekaysanayo saaxiibkii masaajidka hortiisa ama maqaaxida uu la fadhiyo ama meel kale wakhtigaa dheer inaanu dareemin saacadna hoose aanu u eegin laakiin daqiiqadaha kooban ee wax anfacaya uu dhegaysanayo aqoon diineeda iyo waano qalbigiisa raadaysa aada iyo aada bay ugu culus yihiin ulana dheer yihiin mar walbana waxaa laga yaabaa inuu saacadda eego inuu marba dhinac uu jalleeco mararka qaarkoodna dadka qaar inay hadlaanbo ay yidhaahdaan sheekhu waa dheeraysaye haddaba soo gaabi fadhiyada kale sidaasi lama yidhaahdo saacadaa la fadhiyaa oo laga yaabaa qaarkood in la fadhiyo ceedceed ama meel dhaxan ah oo loo sabraayo ayuha almuslimuuna cibaad allah wuxu uhi nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inagu dhiiri gelinaya fadhiyada khayrka xadiidka abu hureyra uu wariyey oo fi saxiixi muslim ma jtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum dad haddii ay ku kulmaan guri guryaha ilaahay ka mida waa masaajidada kitaabka ilaahay iyagoo akrinaaya iyagoo dhexdooda isu dhigaaya oo iska dhegaysanaya ilaa nasalat calayhim sakiina dadkaa xasilooni baa kusoo degta quluubtooda khayrkii wanaagga ku xasisha xagga ilaahay bay ka imanaysaa xasiloonidu wa khashiyathum araxma waxaa daboosho naxariis xagga ilaahay ka timi waxafathum lmalaa'ika malaa'igtuna jacayl ay u qabaan fadhiga iyo waxa lagu hayo way hareereeyaan wadakarahum allahu fi man cindah ilaahayna subxaana wa tacaala malaa'igta ayuu u ammaanaa haa baleega addoomahaygii sida ay gurigaygii u fadhiyaan siday hadalkaygii u akrinayaan siday isu waaninayaan sida ay cilmiga isu barayaan sida ay u baranayaan baleega buu dha ilaahay subxaana wa tacaala darajadooda iyo qiimahoodu ilaahay muujiyaa waa afar jaa-iso ama abaalmarinood oo wehelayo qofka fadhiista fadhi lagu hayo khayr iyo wanaag cilmi iyo wax ilaahay u jecel yahay jaa-isada koowaad waa xasilooni ilaahay qalbigiisa u geliyo oo xagga ilaahay ka timaada ta labaadna waa raxmad ilaahay oo uu helo adduunyada uu ku helo raxmadda ilaahay aakhirana sababu noqota ta saddexaadna waa malaa'igta oo fadhigaa kala qayb gasha arrinka afraadna waa ilaahay oo subxaana wa tacaala ammaana waa fadhi khayr lagu hayo iyo golo gole kitaabka ilaahay lagu akrinayo diinta ilaahay laga sheegayo oo qofku uu ku sabray qofka fadhiyada noocaas ah aan ka qayb qaadan ee isagu markiiba hadduu masaajidka ku tukado xataa kabaha ka qaata een wacdi dhegaysanahayn een cilmi u jilib laabahayn ee aan qur-aan masaajidka ku dhiganahayn sow ma aragtaan addoomaha ilaahayow inta khayr uu ka qaday waa arrin mudan qofka muslimkaa inuu dib isu weydiiyo naftiisana uu xusuusiyo waas'alu allaha liya walakum tawfiiq alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin ثuma الsalaaةu waلsalaamu clى cabd اllahi warasuulih mxamadi wclى alihi waصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah islaamku markuu sidaa inoo jeclaysiiyey fadhiyada wanaagsan wuxuu inooga digay fadhiyada xun xumaanta lagu hayo amaba se aan lagu haynin shay ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala oo rabbi subxaana wa tacaala addoonka raalli uu kaga noqdo sahay aakhirana u noqdo waa ka sheegay nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inay iman doonaan dad masaajidada xalqada u fadhiista waxa ay ka sheekeynayaan iyo hadalkoodu wuxuu yahayna uu yahay adduunyow kuwaa wuxuu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa inaanay qiimo ka lahayn haddee lama sheegin waxaanaana inay ku hadlayaan hadalkoodii oo dhan baa wuxuu noqday hadal adduunyo uun ku saabsan waa ka sheegay nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam dad haddii ay meel fadhiistaan ilaahayna aanay xusin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam aanay ku salliyin in fadhigoodaasi ur qarhmuuni ay ka kacdo oo urta dameerka baktiye oo kale ah haddee lama sheegin wax khalad iyo wax dembi oo ay ku hadleen maxaad u malaynaysaan fadhiga lagu hayo wax xaaraan ah fadhiga lagu jees-jeesayo aayaadka ilaahay iyo axkaamtiisa fadhiga ilaahay diintiisa lagaga hadlayo ee lagu faaqidayo masaa-isha shareecada iyadoon aqoon diineed aan lagu salaynahayn oon loo lahaynba maxaad u malaynaysaan fadhiyada lagu tashanayo wax dembi oo ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinayo ilaahay uu xaaraam yeelay maxaad u malaynaysaan fadhiyada lagu hayaa cayd dad lacaayo nebi maxamedna uu yihi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun maxaad u malaynaysaan fadhiyada dadka lagu xamanayo madax lagu xamanayo culimo lagu xamanayo rag iyo dumar muslimiin lagu xamanayo oo lagu gelayo dembigaa si weyna cadaabulqabriga iyo cadaabunaarka labadaba sababa maxaad u malaynaysaan fadhiyada lagu hayo isku dirka laba qof la ysku dirayo laba kooxood la ysku dirayo laba qabiilo la ysku diraayo dowlad iyo dadkeed iyo shacabkeed la ysku diraayo maxaad u malaynaysaan fadhiyada dadka fadhiya salaadii faralkahayd halkaasi ay ku dhaafayso maxaad u malaynaysaan yaa cibaad allah fadhiyada khayrka iyo wanaagga oo dhan ka maran shar ku bilaabma sharna ku khatima fadhiyada qaadka iyo sigaarka lagu burburinaayo ilaahayna mar qura aan la xus ahayn nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam aan lagu salli ahayn natiijadoodu ay tahay cumri dayacma wakti luma cadho ilaahay oo ka dhalata natiijo la-aan adduun iyo aakhiraba oo xataa haddii ay isweydiiyaan dadka halkaa fadhiya war maxaynu faa-idi bal haynoo dambayso sahay aakhire fadhiga aynu fadhinay saacadaha dheer ee inta aynu sheekaysanaynay ee aynu hadlaynay ma natiija natiijadu waa maxay maxaa ku soo kordhay adduunyadeennii xalaasha ahayd jawaabtu ay noqonayso wax soo kordhay ma jiraan waxa qurhe laga kororsaday fadhigaasi uu yahay dembi iyo ilaahay subxaana wa tacaala in laga fogaado waa siday u badan yihiin majaalista iyo mafaarishta qaadka lala fadhiyaa waxaa lagu hayaa markuu ugu wanaagsan yahay siday xaaladdu u badan tahay waa laqwi hadalaan adduunyadana waxba ku biirinahayn oon ku kordhinahayn saay aakhirana qofka aan u noqonahayn oo khasaaraha ka dhashay ugu yaraan uu yahay qofka waktigiisii qaaliga ahaa oo dayacmay saacado iyo daqiiqado cumrigiisii ka mid ahaa oo ilaahay uu ugu dhowaan lahaa ama adduunyadiisa mubaaxee xalaasha wuxuu kaga qabsan lahaa oo qofka ka lumay fadhiyada noocaasi ahi maanta aada bay u badan yihiin haddii aanay sharka iyo laqwiga fadhiyadu u noqon kuwo gooni u ahba wax kaleba aanay wehelin waxyaabahaasi ayaa fadhiyada maanta aada ugu badan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi isagoo la hadlaya dadka muslimiinta oo uga digaya fadhiyada noocaas waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiidin gayrih markaad aragto kuwa ilaahay aayaadkiisa iska dhex dabaalanaya qaar baa beeninaya qaar baa ku jeesjeesaya qaar baa muran ka hor keenaya qaar baa khilaafaya aayaadkii ilaahay si cad qowl iyo ficilba ugu khilaafaya kuwaa ka jeesa adigu fadhigoodana ha fadhiisan ilaa ay bedelayaan dhaqanka noocaasa wa imaa yunsiyanaka shaytaanu falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi aalimiin hadduu shaydaan ku ilowsiiyo sababu kuugu noqdo intuu ku lumiyo kuwa inaad la fadhiisato marka aada xusuusato ama lagu xusuusiyo dabadeed dadkaasi waa dad daalimiin ah naftoodiibay dulmiyeen oo ay meel xun mariyeen xaqii ilaahay bay meel kaga dhaceen xaqii nebi maxamed bay meel kaga dhaceen daalimiinta ha la fadhiisanin wa qaala tacaala qad nazla calaykum fi lkitaab an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fi xadiidin gayri waxaa kitaabka laydinku sheegay waa alqur'aan alkariim markaad maqashaan ilaahay aayaadkiisii oo laga kufriyayo ama lagu jeesjeesayo kuwa ha la fadhiisanina ilaa ay dhaqankaa bedelayaan kuwa haddaad la fadhiisataan natiijadu waa maxay inakum idan mithluhum idinku iyagoo kale ayaad noqonaysaan iyagaad la xukum noqonaysaan dembigii fadhigaa ka raacay mid leeg baa idinka raacaya in allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiica gaale iyo munaafiqiin ilaahay jahanamuu isugu geynaya qofka iyaga la mujaalasoodee fadhiyadooda noocaasa kala qayb qaata isaguna jahanamo ayuu la gelaya ciyaada billaahi min jahannam ayuha almuslimuuna cibaad allah wuxuu uhi nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam si abu hureyra uu ka wariyey abu daawuudna sunantiisa uu ku qoray man qacada maqcadan lam yadkur illaha fiih kaanat calayhi min allahi tira qofka fadhiista meel oo intuu meeshaa fadhiyay oo dhan ilaahay aan soo hadal qaadin oo rabbi subxaana wa tacaala aan xusin ama hadal adduunye ku saabsan unbuu hayay intuu meeshaa fadhiya oo dhan ama kaba sii daranoo xaaraan buu dhex dabaalanayay qofkaasi murugo ayaa dushiisa ahaata oo ilaahay adduunyada intuu joogo muruguu ku ciqaaba qalbigiisaa murugo lagu tuuraa fadhiga noocaasana aakhiro wuu ka murugoodaa saa riwaayaadka kale ku cad oo wuxuu yidhaahdaa alla maxaa fadhiga ay fadhiisiiyey yaa dib ii celiya dhaqankii nooca ahaa aan bedelo hase haatee dib u noqosha ma jirto tirmidina wuxuu wariyey xadiid u dhow inuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa jalasa qowmu majlisa lam yadkuru llaha fiih walam yusalluu calaa nabiyihim ilaa kaana calayhim tira haddii dad ay fadhiistaan meel oo intaa meesha ay fadhiyeen ilaahay marnaba lama soo hadal qaadin rabbi subxaana wa tacaala lama xusin ama adduunyun baa laga sheekeynayay oo fadhiyada siyaasaddu siday yihiin xaaraanino weliba waa raacdaa qabaa'il la caayo dad la caayo dad la xanto kuwa la ysku diro waxaan macno lahayn oo cumrigiiyo waktiguu ku lumo nebigana aanay ku sallin ilaahayna may xusin nebigana calayhi salaatu wasalaam kumay sallin fadhiga noocaasa murugay ka qaadaan fain shaa cadabahum wain shaa gafara lahum ilaahay subxana wa tacaala hadduu doono wuu wuu cadaabaa dadkaas hadduu doonana ilaahay uu dembi dhaafa mid ay noqon doontana inaguma ogin qofka aan ka toobadkan waa qof dembi ku dhintay taana macnaheedu wuxuu yahay sida culimada qaarkood yidhaahdeen waxaa waajiba fadhi kastoo qofka muslimka ah uu fadhiisto inuu ilaahay xuso oo aanuu xus la-aan kaga kicin ugu yaraan marka uu ka kacayo inuu la yimaado ducada loo yaqaano kafaaratu lmajlis oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanayo xumaan oo dhanna ka nasahayo dembi dhaafna weydiisanayo hadduu taa la yimaado qof ilaahay xusay buu noqonaya waana loo dembi dhaafaya ayuha almuslimuuna cibaad allah majaalista iyo fadhiyadu waxay leeyihiin axkaam iyo aadaab u aada u tiro badan oo ay tahay dadka muslimiinta ahi inay bartaan si fadhiyadoodu ay u noqdaan fadhiyo khayr sharka iyo xumaantana ay uga badbaadaan allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annar اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلح أمتنا اللهم أصلح ولاة أمرنا اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد